baxaaba aynaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin heerkaylujoogniyo waxaa lagu hamiyeyaa kala habiweeye hodan iyo barwaaqaba waan heli karaynaa inagaysu hayne waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala
kulan wacan oo wanaagsan meel walbo joogtaan iyo si walba maqalkayga raadiyaha cadaado uu idiin soo gaarayo saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka oo alaaba saacaddu markay hadaan oo kale soo gaarto aad ka maqashaan radio cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis saaka waxaa idinla socodsiinaya barnaamijka anigoo ah jila jaamac jilo qodobo xiisa badan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada barnaamijkana waxaa ka mid ah kulamadii ka socday magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo laga soo saaray warmurtiyeed wax ku ool ah isla markaana galmudug u noqon kara miradhal siyaasadeed oo isbeddel keeni kara sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan inta uu hawada ku jiro heshiisyo iyo is-afgaraad laga gaaray kulamo ka socday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug kuwa u dhexeeyay ra-iisul wasaaraha dalka iyo madaxda ahlu sunna ee la midoobay galmudug waxay ku saabsan yihiin faraqiyn ku saabsan ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa oad maqli doontaan xaalad abaareed oo ka taagan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka gado ee soomaaliya barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa saaxiibayaal qodobada ayuu wuxuu ku soo kordha xubintii kalamaan iyo mid ka mid a kaalmaha sugaanta ayaan idinkugu soo gudbin doonaaye saaxiibayaal mar kale subax wanaagsan iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo
kale saaxiibayaal kulan wacan oo wanaagsan waa isniin taariikhdu ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha toddobaad ee luulyo sanadu waa laba kun sagaal iyo toban saaxiibayaal waxaan ahay jila jaamac jire barnaamijka waxaa farsameynaya mahad nuure axmed soo saaristiisana qayb ku lahaa meel walba joogtaan iyo si walba maqalkaygu idiin soo gaarayaba subax wanaagsan haatanna waxaad ku soo dhawaataan daafurka barnaamijka iyo heesta tiraahda
maasir la qaysaday sasaf laysu kala maadhay siraad laysu wada shiday dhisa sigurdahaya salaanan ya ahayn kama laysu saara lisa soo dhoweeya runta laga siqaaya maxaasir la qaybsaday sasaf laysu kala maadhay siraad laysu wada shiday dhisa sigurdahaya salaanan ya ahayn kama laysu saara lisa soo dhoweeya runta laga siqaaya adduunyada siriya aadaba sida dhantiisa intaasa qoofa saba laysu jiida isu wada sanqanaya sidi qaba xidamata kasuban la mooriya
waxay tahay su'aashii kolba laba sokeeya saaxiibaho walaala laysku soo diraaya markii laba saf loo go'e sanadii dhammaatee sooqishadu la dhagii waxay su'aashii kolba laba sokeeya saaxiibaho walaala laysku soo diraaya markii laba saf loo go'e sanadii dhammaatee sooqishadu la dhagi sori waanu ka xunahay siliciyo dhibtiinaba sintii way dhammaatee sawaariikhda naga gada saha loo yidhaahdaa waligaa ujeedadu afrikay sidaa qabaa shacbaan xoolo leenahay la yidhaahdo saxarkiis summadiisu midab tahay afartan iyo sideed naas simani ay ku yaalaan caanuhu ay sunsumayaan
markii uu salaadiyo sibrarada ka dhaansaday jarasaaf noqotaano dhimaana haataan inase erma weydiyo gurya samoo ka baaqdaan sacabka u garaacina jarasaaf noqotaano barasimaana haataan inase erma weydiyo gurya samoo ka baaqdaan sacabka u garaacina sidan waan naqaana sidana waanu garanaa hadday gacantu saan tahay sirbay cidhid leedahay sidan waan naqaana sidana waanu garanaa hadday gacantu saan tahay sirbay cidhid leedahay
sinaantu waa dhab sadaashu waa run
waayahay saaxiibayaal qeybaha dambe barnaamijka ayaan idiin soo dhammaystiri doonaa heesta ninku sire wax kuu sheeg iyo fanaanada caanka ah allah ha u naxariiste markana qeybaha kale ee barnaamijka kulan garankii dambe shalay xalay ilaa iyo subaxnimadii hore ee saakii ka socday magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa laga soo saaray qodobo wax ku ool ah waxaana lagu taageeray ee gogosha dib u heshiisiinta ee taalla magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta galmudug gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxa ay soo dhoweeyeen ee gogosha dib u heshiisiinta ee taalla magaalada gaalkacyo ee warmurtiyeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay aada u soo dhaweynayaan in magaalada gaalkacyo lagu nabadeeyo beelaha dega galmudug islamarkaana ay ka qeyb qaadan doonaan haddaba qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo warbaahinta la hadlay waxaa ka mid ah hadalladoodii
aad iyo aad u mahadsantihiin degaankiinnii iyo dadkiinnii degmadii gaalkacyo kusoo dhawaaday sidii horey baa laydinku soo dhaweeyey xulashadii lasoo xulay beeshaan odayaasha iga horreeyey maamulka waa aqbaleen mar haddii la aqbalay macnaheedana waxa weeye gogoshii iyo meesha taalla waa aqbal ay ka socday sidaan hore bayn kugu sheegay waxaan dhahana afartii sano wixii na gaaray inaan iska badbaadino oo wax dhisan wax loo dhan yahay oo aan u milaysannahay inaan nalamaana doonimo ku dhisno marka soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin dalkuna waa dalkiinni dadkuna waa dadkiinni mahad celinaynaa guddiga aasaaska dadka islaamtinimada iyo nolosha soomaaliya soo aasaasay oo arintaas isku soo xil saaray oo isku soo xirxiray waxaan kaloo u mahad celinaynaa cid allaaliya ciddii oo ku garab taagannahay cid allaaliya ciddii maantay nabad diyaar u ah ama nolol soomaaliyeed diyaar u ah ama midda galmudug diyaar u ah ayagana waa u mahad celinaynaa waana la qabanaynaa waa la taageeraynaa
waayahay kuwaas waxay ahaayeen odayaasha dhaqanka ee degmada gaalkacyo ee gobolka mudug oo ka hadlayay ee taageerada iyo qaabka ra-yahaan ay ka qabaan gogosha nabadeynta la dhigay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud horey waxaa xusid mudan in eh, duubabka iyo siyaasiyiinta dhaqanka magaalada ee gaalkacyo ee gobolka mudug ay ugu baaqeen in magaalada gaalkacyo la dhigo eh, gogosha nabadeynta ama dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug islamarkaana ay ku tilmaameen inay xaq u leedahay magaalada gaalkacyo waxaa xusid mudan sidoo kale in qaar badan oo ka mid a beelaha dega galmudug ay shuruudo ku xoreen balse gaalkacyo ay shuruud la-aan ku aqbashay hanaanka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug ee gogoshu ay taallo magaalada dhuusamareeb sidoo kalena waxay aada u soo dhaweeyeen guddiga dib u heshiisiinta ee ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo haatan ku howlan qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug waayahay saaxiibayaal radio cadaado ayaad naga dhagaysanaysaan dhanka iyo dhuusamareeb isla arrimaha galmudug ayaan ku jirnaa ee saacadihii lasoo dhaafay waxa ay kulamo xasaasi ah uga socdeen magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan ali kheyre iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa hogaanka ahlu sunna ee ku biiray maamulka galmudug waxaana lagu soo waramayaa in kulamadaasi lagu soo gebangabeeyey isfaham iyo isgabar kulamadan oo ay ka dambeysay kadib markii xubnaha ahlu sunna ay diideen in ciidamada ka socday dowladda federaalka la geeyo magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel iyada oo ay diyaarado ka qaaday magaalada muqdisho ciidan laga soo celiyey garoomada diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale ee kan gurceel ayaa waxa ay ka dambeeyeen kulamadaasi looga arrinsanayo xaaladda galmudug iyo arrimaha soo cusboonaaday wararka kulamadaasi laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in labada dhinac ay isku afgarteen heshiis is-afgarad ah islamarkaana ay ka qeyb tahay in howlihii ka socday magaalada dhuusamareeb ay sidoodii caadiga ah ku sii socdaan sidoo kalena deegaanada galmudug aan la geyn karin amaba ayna imaan karin ciidamo ka socda dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo kasoo amabaxa muqdisho muddo hadda laga joogo bil iyo dhowr cisho ayaa dowladda federaalka ah iyo hogaankii ahlu sunna ee ku biiray galmudug waxa ay wada gaareen heshiis hoosaadyo aan weli saxaafadda loo soo bandhigin iyadoona ciidamada ahlu sunna lagu biiriyey kuwa dowladda federaalk soomaaliya ha yeeshee waxaa weli muuqata inay ka amar qaataan hogaanka ahlu sunna sidoo kale waxaa xusid mudan in magaalada dhuusamareeb weli uu ku sugan yahay ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre oo muddadii ugu badneed ee uu gobol ku sugnaado ay tahay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ahna xarunta gobolka galgaduud saaxiibayaal subax wanaagsan mar kale meel walboo joogtaan iyo si walba maqalkaygu idiin soo gaarayo barnaamijkii falanqeynta wararka ayaad dhegaysanaysaan dhanka iyo gedo ayaan eegi doonaa waayahay saaxiibayaal mar kale subax wanaagsan gobolka gado ee soomaaliya waxaa ka jira abaaro ba-an oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada ku dhaqan gobolkaasi si gaar ah abaarahan waxay uga jiraan degmada buurdhuubo iyo tuulooyin hoostaga waxaana degmadaasi laga dareemayaa barakacayaal kusoo barakacaya deegaankaasi oo sidoo kale soo gaaraya degmada buurdhuubo ee gobolka gado qeybo kamid ah gobolkaasi waxaa ka jirta abaar daran iyo duufaano dabaylo aan caadi ahayn oo ka dhacaya xagayaha ayaa ka dilaacay sida uu sheegay gudoomiyaha waa gudoomiye ku-xigeenka degmada buurdhuubo ee gobolka gado sidoo kalena waxaa jira dad ay caqabado hor leh soo wajahayaan oo kasoo barakacay deegaanadii ay ka deganaayeen kadib markii ay saameysay biyo la-aan daran oo ka jirta deegaano iyo degmooyin hoostaga degmada buurdhuubo ee gobolka gado haddaba guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi oo la hadlay radio cadaado waxa uu ka warbixiyey xaaladda haatan ka taagan deegaanadaasi
waxaa kale ay kan degmada ku cusub yahanay dad barakayaal ee halkaas ilaa iyo aadan baagi bukoolka imaaho iyo mar walba ay kusoo yani beeligan yani lagu jiro yani hagaaga ama qababka lagu jiro beerahin yani sanadkan si fiican ba yani roobkii udiin marka alxamdulilah marka dadkaas yani barakacyaasha sinbar uu soo gaaraya yani buurdhuubo oo yani la daalbaankamid alxamdulilah xaalada amniga iyo nabadgelyada waa boqolka boqol ha nawaacigeeda tuulooyinka buurdhuubo yani yani hoostaga iyo macnaha meel buurdhuubo ku baahsana sidii baahi bukool ah dadka yani beeralayda ah dad badan baa soo jiriyani xilliga abaaraha yani ama sida jiilalka ama hagaagii marka dadka haddii baarihi yani dabcadan ay bixi waayaan ama yani abaarada loo kale ama biilaan iyo waxsaas ay dhaaman roob la-aanta ay yaraata marka dadka deegaanku yani u dhowbay yani ay kusoo xayaamada yani ay imaadaan say noloshooda ay u raadsadaan yani waxay ka maarayaan ha ha boqolkii boqol meelaha qaar yani waxaa weyane warihii meelihii yani dadkay hadda jireen meel hadilaayo macnaa shan iyo toban kilomitr u jirto qeybada la yidhahdaa kusii bilawdo oonka يعني ويان عبد هوار هذا بيت يشاهدون بسوق داري كريم يا سيدي جرت ما ملا كسيف فينا ولود سنة كوري يعني عبد جرين هولي عم بدك يكون أنا بيد مع الجن بلدي كرا معنا ساس أنا دبعت يعني oonkaas iyo manaha haraadkaas baa ku jira yani biilaanta way jirtaa yani deegamaha ku xiran yani buuro maya maya maya aad baa ugu yaraayo yani meelaha fogfog meel meel way jirtaa yani oo roob yaro yani meel iskugu tago yani weligeed iskugu tagaanoo amii yani meeshaas ka baxayo yani oo oo macnaha geerihii ka baxay ma hal mar loola goosti moogi yani roob yani dadkaas ama hoolooda ay kaafiyo yani deegaanka wada maray male waa iska abaara un dhulka hadda guga
waayahay saaxiibyaalkaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada buurdhuube ee gobolka gado oo la hadlayay radio cadaado una xaqiijiyey xaaladda abaareed ee ka taagan deegaanadaasi waxaa xusid mudan in haatan deegaano iyo degmooyin hoostaga degmadaasi ay ka jirto biyo la-aan saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada ku dhaqan halkaasi qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal iminkii haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta aadka xiisaha badan ee joogtada aad u maqashaan ee kalamaan oranu goone aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay
aruu reer kalmaanow nabadiinga haa kiyan ilaahay nabadaniinkaneedii maahana falkuun argaan falnabadeed ma eh warnigow beentaan iska daa dalkaani waa nabad saakan aniga madaxtooyada tegey wax colaadahoo ka jirayna lama arko waayaana webiya kuma soo dhicin wejigaha gubtee nood intay ka jirtaa waryaahoy waryaa suwaxdaan kawaankaan tegi waryaahoy xalxaba malaay mayaal waryaa nabadaas sheegaysid maxaa waaye malaayiin waryaa khaaliyas naqd waryaa xalxabaa waryaa xalaxoo bees la qaada hooya war ninkan warkiisa ma fahmiine kismaayo roob aga dahay miyuu yiri waryaadhehen waryaadhehen somalilan adeer waa bashbash iyo barwaaqay ku jirtaa warqowdhina isboobsiinin wararka gudahan ku jirnaa weli waryaa adiga laftaad ha isboobsiinin ninka kalamaan iska lahaa adli rabe
eedan mahadsanta maysiin lahanimiyow wareegta wareegta wareegta wareegta oo geelaga kalamaan hagabadyasin agri ay dhegaynsada may areena dhalinyarooda tireebiyediga wedadaanoo kaamiri wiinta anfuuli sidii maraykankahan shir ay ka geebgalney waa wareegdaha kabati kalamaan waay meelo garaha kadhiyaw ay ka geebgalney ma in sabab ee wala eryatana isla goraalkeesin agri oo dhigaagin iyo hamaahiya ma in sabab ee la erey walaagi oo masawiranba mal hadhiyaw walaagi hun i walaagi san walaala walaaga masawiran may hadhiyaw kuluytaani ninka daagoyne ereng tireebiyediga maalin kasta meel garaha kadhiyo on jiidayan yoonay meeli warka jirob yoon jiidayan walba hoba warii meel dhaxsadaw imbitiri nyaanyow gaadadoo leeri war kan boorta wooja wareegtadii waxbaad ka tagtay dhallinyarada kaamarada sida taahu meel faadiyaasin jooga ma tegi kara waralaniyo waa fahamta masaasuu ka wade war walba lis wareerideeno wa adigay dhegaynsada warya waraa jiri doone wii iskaleehayeere waraa jiri doone iskaleehayeere war heestaaniyow etoobiyaanka igu soo celi horaa waxaa loo yidhi geel kuul maaska ka saa kurtubkas kurugtahay hees soomaaliasku heesi waryaa maandheeyo dawanka uu sheegayo iyo wiishkaa yeerada uu sheegayo makii qalada lagu soo doonahaya waryaaye qabaar baan maqlayaaye qisadayda dhegaysta war dadka leexaxaman war qur-aan ruuggii gaboobo xeef ka qayliyey daraad khayre waa isgaleena war maxaad ka qabtaan war war mahaysiine dadka gobollada dhexe maalintii waa islaayaan habeenkiina waa heshiiyaan war haddii xaalku saas ahaan jiray khayrii macali maxamuud xali waa heshiin weeyaan maxaa dhacay war safarkii khayraa soo gebagabooba miyaad tiraahdeen ayay adigu waabad nagalaadahaye xaalku laakiin sidaasuu ogyahayo inuu soo gabagaboobayaa loo malaynayaa balsug war meelaha kula wareegaysaan bahashu ma jirtee xalay ilaa hadda khayray macali maxamuud kulama xasaasiya dhuusamareeb uga socda wax ka soo naasacadaadana weli male war digtor shaakir mala baakimi war nimayaa war cusub baa soo kordhay xamar ma ku taqiineen kala wareeg dhulka gobollada dhexe waxaa ka bilowday kala wareeg hawada war hawada maa dhagaxaan la dhigay war wax ka daran baa la dhigay na dhegayso arrintii macalin maxamuud dhuusamareeb waa dhaaftay garooma xirashadii dhuusamareeb iyo gurcaal waa dhaafeen kala wareegtii hawadu cadaaday sii maraysaa hadda maanta waxaa la yidhi ciidankii shalay dhuusamareeb laga soo celshay maantana hawada cadaadood baa kala wareeg lagu yidhi war ree cadaado bac ka siiya inoo soo dhowaan miyay dhaheen war bac lagaa siiya waxaa la leeyahay ayraboorka muqdisho shalay ilaa maanta ciidamo la soo celiyo unbaa ka soo tegaya leeskow ciidamadu ayagaaba raaxaysteen hadday laba maalmood iyo laba habeenba dayaarad saarnaayeen anigu weligay xataa dayaara ma raacin waryaayo waxaad loo akrinaysaani waa maxay ma dowladday qabataa in ciidankeeda laga soo celsho dalka gudihiisa alla ilaha dowlad qarane taasi ma qabato war mar haddii kale wanaag certahay galmudug ka bilaabatay wasiir omarna hawada kismaayo baa lagu soo kala wareejiyaa war waa waalantae wasiir omar cid kala wareeji karta male amisooma gelbinaysa warnimiyo bururu fawadadii amisooma galbiyaasi diyaarada likajeey annagaa wadanna tii lafta garan madawiine baydhawankanagdii waa marka wasiir oomar madawiinaga jubbaland anagada fadoohaye warniyow shuruudihii guddiga doorashooyinka jubbaland ay soo saareen waxaa ku jira qodob si toosa wasiir oomar u saamaynayo marka nabadii nolol xeerkii axmed madow miyaysan taxgelinin war aana hel walmooshiidii aratu maahmaahotee oo dhagansoy idaa aatayta alaswadu huruubadu labu yeerti aamiin afkaada allah noo kaso war ninkaas kuma ducayne magaaladii kismaayo musharaxiinta jubbaland ayay u kala xidhan tahay ayaan maqlay warkaas maxaa ka jira war kismaayo wariye ka soo warramo looma ogole xogtaas run kusug war anigaa xalay raadiyo kulmiye ka dhagaystay nunuu xuseen cabdulle ka waraysanaya magaalada kismaayo oo dadka deegaanka ka mid ahaa wuxuuna sheegay magaaladu inay u kala xidhan tahay musharaxiinta shacabkuna benta wiskiisa uu isku soo rigayo xaafadaha ka soo bixi diiday war wiilkii fogaaneega ahba wuxuu weydiiyey saaka su'aal dhib badan wuxuu yidhi qoraalka dukaamada hortooda lagu qoroo ah maanta dayn male berri haa iyo ballanqaadka musharaxiinta xilalka raba maxay ku kala duwan yihiin adeer war anigu dukaan ma aqaan laakiin musharaxiinta toodu waa afwow yeelka uurowsa allah ku og war war ma haysaane dowladda soomaaliya waxaa lagu eedeeyey ilaa ay hadda inaysan ka hadlin qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose waxayna noqdeenaa la leeyahay arkowma sheegayaal waryaha beenta iska da sidaysan ugu hadlin madaxweynaha soomaaliya waa kii yidhi shabaaba noola shaqeey walyaahoy wax ma oydin madaxweynaha taasi waa diri laakiin waxaas diri dalka la dhaxaayo tunuusiya maandheeyow xarunta gobolka banaadir ee qaraxa ka dhacay miyaa tunisiya la yidhaahdaa waryaanahen waryaanahen waxaana ku hadlaysa anu garan maaye wakiilkii naga dhexeeya qaramada midoobay maanta jumhuuriyaddii somalilan ayuu cagaha soo dhigtay marka waxaan u malaynayaa inuu ictiraaf noo wado war qawdhinow ictiraafkii ginin soo siisi soodan kuma filni maxaad ka rabtaan ku kale war waxaa la yidhi in dagaalku xaax yahay xabadduna ka daran tahay dhaawacu xanuun yahay dhimashadu xaraar tahay cabsiduna xishood tahay dadka yaga xasuuq iyo lagu wada xadgudubkaoo la xaqiraya baa garan war maamulka gobolka banaadir shalay saacad gudaheed ayay laba waro iskhilaafsan soo saareen markii hore waxay yidhaahdeen shaqaalaha gobolka banaadir saddex maalmoodoo barodiiqa oo fasax waryaasha mikrofadoo xirxiran ayaa cabaar kadib waxaa la yidhi waxaas waa ka laabanay arday haddii la fasaxayna fasaxii laga laabtina dhima lahaydeen waryaa waxaas wax kama ogide madaxtooyaday fariintu ka soo dhacday waxayna ahayd haddaan shaqaalaha fasaxno al-shabaab ay dhiiri gelinaysaa oo u arkaya inay dhib weyn geysteen war madaxtooye beelo fariinta qadar ay ka soo dhacday safiirkii dowladda soomaaliya u fadhiya qadar ayaa xal raadiyo kulmiye la hadlay wuxuuna yidhi guddoomiye yerisow xaaladiisa waa soo hagaagaysaa laba iyo tobankii qofood oo diyaaraddu qaatana midaa geeriyooda guddoomiyuhuna haddaw qalliinkii afaraad oo madaxa gela war adeeruna dhegaysta saddexdeeda xisbi qaran ee jumhuuriyadda somalilan shalay way heshiiyeen caarana imikaabaan ku soo darayna muranka ma naga dheeftaan iyo warkaan macnaha lahayn war dalka u shaqeeya ku maamusha war adeer
aad bay mahadsanyihin saaxiibada xubinta kalamaan guntiga gebagabadii barnaamijka ayaa intaa ku eg saaxiibayaal wakhtiga inaga idlaaday oo weli idinkuguma dari karno heestaan ole idinkugu ballanqaadnay saaxiibayaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lacayna waa bahdii radio cadaado idinleh saaxiibayaal subax wanaagsan